الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها adaakani baabu tarkiibi tarkiibkii iyo isku boorintii la isku boorinayey ee la isfarayay fi sadaqati sadaqa lala baxo qabla an laa yuujada intaan la helin oo waxa weeye aan la waayin man yaqbalaha ku aqbalaya oo macnaa inta anay iman waqti aan cid aqbalaysaba aan la helin waxa weeye bal in lala baxo oo intaa la makansanaya fursad la hayso maalkii lala baxo sadaq ahaan loola baxo taas buu balbaabkeedii yahay iyo tarkiib jaanibkaa la isku tarkiibinayay xadaثna abubakr بn abi shaybata وbn نmayri qala xadaثna wakiic qala xadaثna shucbat وxadaثna mحamed بn الmuصنى wlft lah qala xadaثna mحamed بn jaعfar qala xadaثna shucbat عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السند كلي waa dad inagu soo نoqنoqda oo de khاaصaة bala xاarثة بن وهb صحaabigana hore inuu soo maray waa صحaabi reer khusaaعة ah koley cمar بن الخطاaب awlaadiisa barhkood bay xagga hooyo kaba walaalahayn oo hooyadii ayuu qabay macbad ibnu khaalidna waa nin taabiciy oo siqa ah bal laakiin dadka kale waa dad inaguba badan oo dikriga kitaabka ama wuruudkooda uu kuba badan yahay wuxuu yihi xarisat bnu wahb samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqulu xaal uu ku qowlayo tasadaquu sadaqa la baxa oo maalkii sadaqaysta fayushiku rajulu yamshi bisadaqati fayushiku waxa dhow oo arajulu nin yamshi inuu la socdo bisadaqatihi sadaqadiisii waa xoolo ama maal uu doonayo inuu la baxo inuu laba socdo oo uu cid markaa u bandhigo si ay uga qaatuu doono inuu siiyo oo fayaqulu uu yidhaaha markaa aladii kii ucdiyahaa waa sadaqadaa la siiyey kollay mabuu qaadane waa curida calayhim wixii loo bandhigay waa kan uu doonayo inuu siiyo uu bandhigay low ji'tana haddaad noola timaadid biha sadaqadan bilamsi shalay haddaad laba iman lahayd qabiltaha waan aqbali lahaa fa ama al'aana maanta iyo imika falaa xaajata lii xaaja ima sugnaanin biha sadaqadan waxdan oon ka leeyahay ma jirto uma baahnin oo falaa yajidu markaa shaksigii aanu helinba oonu helahaynoo ma helayo man yaqbalaha cid kaba aqbasha kole xaadiista way sukeen raacraaci doontaa macnaha xadiidkani leeyun baanay inta kale iyo riwaayaadka kaleba ama axaadiista kaleba inooguba iman doonaan arrinkuna waa tarkiib iyo boorin la isku boorinayo ruuxu intuu makansanaye uu fursa haysto fursadaa inaanu iskaba dayicin uu maalkiisa wixii ilaahay siiya wax kala baxo sadaqaysto waayo waxaa iman doonta wakti uu waayi doonaba cid ka aqbasho dee fursadaasi ay dhaafi doonto ee balta in laguma dadaalo kolley xadiidkan iyo axaadiista kaleba macnahoodu taas bay noqon waana inoo iman doontaa waan arki doonaa ficilkan fa yuushikuna kolley awshaka yuushiku dee afcaal lmuqaarabuu kaba mid yahay oo macnaa waxa dhow oo dee shaksi inuu ficilkani kaba dhaco la socdo maalkiisii taas kolkal yuushiku bimacnaa yusricuna waaba lagu fasiraayo dee waxaa degdegi doonta arrintaasi inay dhacdo kolley waa isla macno uun ee bal ku dadaala ina maalkiini intaa fursada haysataan laba baxdaan kolley axaadiisa aynoo iman doonta macnahan inoo siibaa markaas iyo waxyaalo kale aynooguba iman وxadaثna cabdاللahi بن barاdin الأشcariي وabu qurayb mحamed بن العلاء qala xadaثna abu samta عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال sanadkuna isagoo sidan uun ah ayaynu marar kala duwan soo maray intoodaba cabdاللahi بن barad الأشcري iyo abu qurayb oo saa wada socdo inta dambana ay saa tahay abu usama xamaad بن usama ee horena san usoo ogaanay burayd بن cabdاللahi abu burdani awowgii weeye oo waa burayd بن cabdالlahi بن abi burda isaga naftiisa abuburday kunyadiisu tahay wax burayd la yidhaahna kollay bukhaariyo muslim isagun baaba jire nin kaloo burayd la yidhaahaa ma jiro marka la eega saxiixayn abu musa alashcarina waa abu burda aabihii marka waa usre weeye kollay cabdillah bni baraadna waa caailada unim wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh laya'tiyana wallahi baan ku dhaartee laya'tiyana waxa iman doono cala nnaasi dadka ku iman zamanun zaman yaduufu uu wareegayo alrajulu ninku fiihi zamanka iyo waqtigaa dhexdiisa bisadaqati sadaqa min adahabi arriba sadaqa caadiya maaha waa dahabkii dee anfasal amwaalba ahaa ama maalka uguba sharaf badan ee ugu qaalisan ayuu la meeraysanayaa la soconayaa uma laa yajidu aanu helayn axadan axad ya'kuduhaa waa sadaqada weliba dahabkaa qaato oo axad ka qaata minhu isaga aanu helayn zamankaasaa imane inta aa fursada haysataan ee cid idinka qaata a helaysaan wax la baxaa sadaqadiina la baxa taas bay arrinku waa tarkiibka aynu baabka kuba soo maray waayo waqtigaas intaanu iman xoolihii wax kaba bixiyo ilaahay idinkuba arsaaqay oo bal matalan weliba markan bisadaqati min adahabna dee kol haddii waxaan la qaadan waayey uu ruuxani la meeraysanayaa dahab uya wixii dahab ka aan ahayn be amwaashii uu isaga ka qiimo badnaana min baabi awla ayay noqon oo kol haddaan dahabkii cidi aqbalahayn wixii kalena cidima aqbalaysa weeye waxaana imaam nawawi raximah llahu tacaala halkan leeyahay umuuro dhowro bal ayaa kuba sugan marka la eego xagga waqtiga ama saddex arrimood oo keenaya inaan sadaqadii la aqbalin ba weliba dee iyo markay sadee looga maarmay waxaan ama aana cidi u baahnayn ama aan looba xiisaynayn mideeg ruuxani aqalkiisii lama fadhiyin oo muu sugin cid u timaadee isagii baaba la soconayo o la meereysanaya marka uu la socdona weliba waa kan u bandhigaya cid buu u bandhigaya uu leeyahay iga qaado weliba waxaan uu markaa la socdo ee la meereysanaya dadkii u bandhigayaa si ay ka qaataanna wuxuu waa dahab marka umuurahaas oo dhan ayaa waxa ay tahay waa de si aanay cidi waxaan dan uga lahayn ee maalkii cidi aanay uqaadin uxiisayna haddaba intaan waqtigaas iman xoolihiina la baxa wey wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh wayuraa waxaa la arki doonaa arajulu nin alwaaxidu keliya oo yatbacuhu ay raacayaan arbacuuna imra'atan afartan dumari yarudna bihi isagoo ay isaga magangelayaan oo dee isaga ayaaba isaga u ah kaa xawaaijtooda u qumaya ay u nisbo sheeganayaan ama ha dhalo ha la dhasho kuwii uu qabay haba noqoto waa dad dhan oo dee dumar afartan gaadhaaba ninkaa keliya mooye cid kaleba aan lahayn ay u ceersadaanba aan lahayn waana sababtu waa tanoo waa min qilati rijaali ragga yaridooda ay yar yihiin ee dee fitanta dagaalada iyo dhibaatooyinka iyo iyagoo dhici karta sidooda kaleba markaa xaggii dhalmadii de ama ay dhalanayeen ba ugaba yaraado dumarkii o jaanibkaa kalena ugaba bataan fitantina ay badan tahay ragga yaridooda daraaddeed iyo kasrati nisaai dumarka badnidooda daraadood ayaabay dee ruuxii afartan riwaayana konton baa kuba yimi oo taas ee cadadka ayaan mafhumba lahayn oo isma anfihayaan wa fii riwaayat bni baraadin watara rajula macnuhu waa maxay laba sheekh baa muslim leeyu halkan xadiidka ka wada wariyey mid waa cabdullahi bni baraadin ashcari midna waa maxamed ibn lcalaa oo isagu saa muslim sheekha ugu yahay shanta kale umuhaadka leba uu sheekh uu yahay ay mubaashar ahaan iyo waasida la-aan dhexdooduba ay ka wada wariyaan ama sheekhi ay kuba kulmaan uu kaba mid yahay marka riwaayada abu kurayb maxay ahayd waa lafdiga hore wayura rajulu lwaaxidu oo ficilku majhuul buu u binaysnaa ama cabdillahi ibnu baraad riwaayadiisa watara rajula bay ahayd oo halkaa yuraa ayaa ya-da bedelkeed baa ta ah ficilkuna wuxuu u binaysan yahay macluum buu u binaysan yahay ma musame oo saas baa arajula ay dee mafcuulkii u dhacaysa kollay khidaabka ciddu ku dhacayaana waa cid alla ciddii dee ay ka suurto gashay in lala hadee khidaab loo jeediya sida dee qur-aankaba walow taraada meelahay kuba yimaadeen culimmadu ay kuba fasiraan oo ruux mucayana lalama hadlaye waa kullu man yata-ataa minhu lkhidaab weeye cid alla ciddii dee khidaab kaba suurto gashay khidaab loo jeedin karaaba ee dhici karta kaa waa waktigaa joogaa leya waxaad arkiba nin afartan dumara isagu muciin iyo dee oday iyo cid ay bal matala arrintooda tawaliyo uba ah bal xadiidka walow ay axaadiid kala duwan ay imaka haddee riwaayaad kala duwan ay tahay ama saxaabo kala duwani ay warinayeen macno keliya wadaagsanaya anagoo waan siyar wada raacinaya وxadثna qتayبة بن سعيid qال xadثna يعqوب وهو بن عبدالرحمن القاriي عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bl يعqوب بن عبدالرحمن waa kanoo sheekh وhuو بن عبدالرحمن buu kaba cabiray sababto riwaayadii uu sheekiisii qتaybe ka maqlay waxay ku koobnayd inuu yihi un xadaثna yacqubu can suhayli can abihi taas bay riwaayadii u ahayd sheekiisa qutayba uu kaba maqlay haddaba yacquubkan ee kolley yacquub kale inuu hore usoo marayba waaba isaguna la siman yahay oo ama in yar dee dabaqa iskuba dhow yihiin oo isagu cabdiraxmaan ibnu cawf aalkiisii kaba mid oo isaguna dee ibrahim ibnu sacd ibnu ibrahim iyo taas abtirsinta kuba mara ama kaba wariya haddaba si uu u kala saaro ayuu sheekhu u baahday inuu magacii aabihii sheego kol haddaanu riwaayadii sheekiisa uu ka maqlay ku jirin hadduu xadaثna yacquub ibnu ibra ibnu cabdiraحmaan yidhaah de wuxuu noqonayaa qutayba waxaanu ka maqlin in isagii u nisbeeyeyne wuxuu leeyahy qutaybaa yidhi san ah markaa si maslaxadii tasmiyada ama tamiiskan iyo cidda uu yahay sheegitaankeena ay uxasisho aanay noqone sheekiisii waxaanu odhan aanu kaba yeedhsin ayuu ulaba yimi wahuwa ibnu cabdiraحmaan oo dee kitaabkaba waa tax aada uguba badan bukhaari iyo muslimna way bukhaarina way dhacdaayo kutubta kaleba marka hal qaariyina horeynu usoo maro maaha nisbadu dee kii qaariga ahaa maaha waa qabiilo qaaro la yidhaaho inu horeba usoo marayna ninka horeynu usoo aragnaye ayay nisbadu tahay oo dee kolley carbeed oo qaaro la odhanayay oo markaa reer mudar kaba mid ah oo lagu yaqaanay jawdat ramyi wuxuu yihi marka abu hurayra ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala wuxuu yihi laa taquumu ma dhacayso oo makisdee asaacatu saacaddu saacadduna waa qiyaamadii un de qur'aanka meelahay lafdiga saaca ku yimaadana qiyaamadii un baa loo jeedaa ibnu asir ba wuxuu raximah llahu tacaala kitaabkiisa nihaaye ku yidhaha saacaddu laba idlaaq ama laba macno lagu idlaaqay leedo xagga asalka marka hore marka la eego lugadii midi waa maxay waa dee cibaaro inay tahay juzun min arbacati wacishriina juz-a min majmuuc leyl wanahaar waa dee intan aynu afar iyo labaatanka saacado habeenkiiyo maalintu ay kaba koobayahin saacado waa tan oo dee tan aan garanayna inta ay gaadhsiisan tahay taas waa la yidhaahaa macno kalena waxay ahaydun inay cibaaro ka tahay wakti yar oo ama habeen ama maalina ujeedadu wakti yar oo habeen ama maalin oo haddii la yidhaho dee bal matalan taas macnuhu waxa weeye aanay juskan afar iyo labaatanka juskaba mid ee habeenkiiyo maalintaynu saacadda u naqaano aan ahayne wakti yar oo zamanka uun ah taasna waaba lagu idlaaqa way uba yimaadaan qur-aanka dhammaantiina waxay leeyihin macnaha dhacay waa waktigaasun baaba dee markaas waa zaman yar oo kooban oo dee waana waktigan ay qiyaamadu dhacayso inay si kaday u imanaysa saaco khafiifa weyo wax muddo dheer marka ay dhacdiyo suurka afufitaankiisu daa'imaya ma aha markaa bal macnahay qur-aanka u timaadaana oo macnahan dambe waana ka imika halkan loo jeedo oo qiyaamadu ma dhacayso iyadii baa dee juz yar oo zaman oo kooban baa dhicitaankeedu iyadoo bakto kuba imanaysa uu noqonayaaye haddaba saacaddu ma dhacayso xataa yaksura ilaa uu bato almaalu maalkii uu bato oo yafiida u bato way kuba fasireen hadafkuna markaa halkan tafsiiru baaban kaba dhigaynaa walow marka la eego yaksuradii yafiidadu ay kasii macnaheedu uu kasii yar xeel dheer yahay oo haddii la yidhaha imaka faadal inaw oo kale weelkii markuu buuxsamo weliba uu fatahu hareera kaba daato haddii la yidhaha faadal waadina waadigii ama dooxii biyaha socday markay hareeraha ama gebiyada jebiyaan oo kale hareerihiisa marna ay de waxa weeye intay uu buuxsamo hareerahana ay kaba dareeraan taas baa loo isticmaala macnaa dee uu bato oo wax dee dadkii aanay xaajo iyo danb aanay baahi ulahayn oo kaba badan ayaa ruuxa gacmihiisii kuba sugnaanaya ilaa adigu taasi ay dhacdo qiyaamada ma dhacayso xataa yakruja ilaa uu la baxa rajulu ninku bizakaati maalih sadaqo caadiyaba mahay waa zakadii maalkiisa ayuu la baxaya ma sugayo cid u timaada isagaa intuu qaado ayuu dibadda ula baxaya isagoo doondoonaya cid kaba qaato falaa yajidu marka aanu helin axadan axad yaqbaluhaa minu kaba aqbala waxataa tacuuda ilaa ay noqoto oo ardulcarabi carab dhulkeedu muruujan waa jamcu merjin merjina hore aan soo marro waa meelaha daaqsinta ah dee daaqa badan iyo nabaadka badan ee xooluu daaqaan ay kaba baxaan iyo waanhaaran webiyo dhulkii carbeed ee jafaafka iyo lagu yaqaanay engeega iyo inuu qallalo yahay saxro yahay ilaa ay noqoto dhulka dee kayma iyo daaqa badan ba leh ee waxa weeyaan iyo biyaana leh ilaa ay arrintu noqoto taas waxa weeye qiyaamada ma dhacayso bal xadiidku qeybta hore waa intii horeu inoola mid yahay oo geesi waaba rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyaalihii qeybkaay ou kaba warramay oo de waxa weeyaan aclaamtii nubawadiisa oo de waana wax dhici doona oo iman doona saa uu rasuulka ilaahay uga warramayna si waxyaalo badan uu kaba warramay ay u dhaceen baa wixii kalena ay u iman doonaan bal taas weeye bacdigood ha kaba dhigeen waktigan wakti dambeba oo waktigaas dee intay ashraadii saacaddu muuqatay nebi ciise soo deegitaankiisii dabadeed waktigaa marka yajuuj iyo maajuujba la halaago ee dhulkii nebi ciise oo joogay intay barakadii dhulkuna uu soo noqdo hal keliya ay intaasoo qof ama reer dhan kuba fillaanayso waxbad rumaana dee dad dhani ay harsan karaan wax kastaba barakadiisii loo soo celinayo dadkiina himadoodii amalkoodii uu gaabtayna qiyaamadii baa dhowey aanay dan kaba lahayn amwaal barhkood waana dee wax ka horeyn karo bal taasba waktiga qaarkoodna dee meelaha qaarkood iyadoon cidi waxyaala aqbalin cahdigii cumar iyo markay cadaaladu badnaatee maalka sidoodii cumar bin cabdilcasiis iyo loo gaartay bal cahdigii cumar yeman awqaada qaarkeed sekadii qeyb badan oo kaba mida ayaa la geeyey madiina iyadoon marka halkaa dadkii sanadihii hore wixii la siiyey intuu wada gaadhay cid seke markaa qaadanaysay aanay jirin bal adigu waxa weeye waa shay rasuulka ilaahay kaba warramo gees waa mucjise iyo aclaamtii nubuwada arrin kalena waa dee tarkiibkan baabku inooguba baasnay baraarujin dadkii lagu baraarujina wakti saasu inuu imanayo intay fursada haystaan ruuxu inuu ka faa'idaysto waayo inuu taa gaadhayo in kala warmahayo maalkiisii uu laba baxo sekadiisii uu bixiyo sadaqadii kalena uu bixiyo intaa uu fursad haysto cid ka aqbalaya haysto jumladan ugu dambaysa xataa tacuud acarab ardu lcarabi murujan wa anhaaran bal tacuuda waxaan iskaga laqbaystay ama aan ku laqbeeyey bimacnaa saare unbaan kaba dhigay oo xataa tacuuda mahade inay ku noqoto si waxay berigii hore intay sida ahaan jirtay ay isbedesho jafaafkani mar dambe kuba yimi oo haddana dib ay xaaladii hore ugu noqonaysa waxba taa kumaanfade kuma fasiraynaba e bal lafdigan caada oo macnaa waxa weeyaan saare ana luqadii uu inooguma sugan yahay waa ilaa ay noqoto dhulkii carbeed ee jafaafka iyo qaleelka laguba yaqaanay ayaa noqonaya dhulka daaqa badanna uu kaba baxo xooluha ay daaqaan dee biyana leh ama anhaarba leh lafdiga xadiisku waa taa isaguna waa wax rasuulka ilaahay kaba warramay oo iyadna iman doono saa ugaba warramay uu iman doonaa bal laakiin xagga tafsiirka lafdiga kolley sharaxdii muslim ee lafdigan sharxaysay malaa kayfiyaad kala duwan ama siyaalay kuba sharxeen nawowi haddaan eegnoon kuma horeyno imaka halkan iguba sugan wuxuu isagu kaba dhigay anahum yatrukunaha wayucriduuna canha fatabqa muhmalata la tusracu walaa tusqa min miyahiha wadalika liqilat rijaal wakahrat اxurub watarakum اlfitan waqurb الsaaca waqilat اlamal bal waa arrintu nawowi kuba fasirood mooda inay yar fog tahay mid weeyaan horta ardulcarab markaan eegno dhulkan imika carabi ay wada degto dhan maaha ardulcarabe rasuulka ilaahay markuu kaba warramaya ardulcarab waa jaziirat alcarab waana dhulkaa dee jafaafka u badnaa weeye dhulkan markan dambe dee adigu futuxaadka intay carabi degtay waa taa ilaa waqooyiga afrika degan imika taa rasuulka ilaahay tu ujeeday maaha waa dhulkii carbeed ee jaziiradooda ahaa yamani markaa horeba kolley wasfigoodu waa kaba dunaa inta kale ayaa jaanibkan dee dhul saxraa engegan uba badnaa ina markaa shaamna way kaba baxsanayd craaqna way kaba baxsanaydo waa bilaadaas isaga badan ilaa maantaba dee saxraa iyo jafaafka iyo dhulka roobka uguba ku yaryaha qalalan uba badan ayaa xaaladan noqonaya wuli marka imaamnawi cibaaradiisu waxa weeyaan carabba farahay dhulkoodii kaba qaadayaan way ka jeedsanayaan ma beeranayaan biyahay ay leedahayna wax kuma waraabsanayaan oo dee markay raggi yaraadaan ee dagaaladna ay bato fitanta ay badnaato saacadda ay dhawaato cidna aani waxaan u ihtimaamayn in loo faaruq noqonayn ayaa dhulkiiba dhulkaa daa kaba baxeen cidna kuba intifaacahayn biyaheed in aan laga faa'iidaysanayn noqonaya waa cibaaradii nawowi qurdubi baad moodaa cibaaradiisu inay tan aada ugaba dhaweyd oo kitaabkiisan mufim ee uu mukhtasarkiisan uu kitaabkan ku ikhtisaariyey oo kuwa sharxay waana kitaab dee aada u qayima marka la eego walow axaadiistii aanu wada sharx ahayn sanadkii uu go-an yahay waayo mukhtasarkiisu sharxaya maha muslim inuu wada sharxayo waa mukhtasarka uu isagu kitaabkan ku ikhtisaariyey buu sharxaya almufhim ayaa isaga wuxuu isaga kaba cabiraa qowlkiisii dawaacidii carbeed ee caadadoodii dee hore waafaqsanayd buu ahaa in kolba halkii reerkooda ay u guuraan oo mawdinkoodii ay intay ka tagaan meelo kala guuraan xuruub iyo waxyaala iyo kaaraadba ha uba tegayeen iyo dee nukuwadoodii lagu yaqaanay kaba tegayaanoo waxay u jeedsanayaan inay dhulkoodii beertaan ay biyihii laba soo baxaan camiraan oo dee saasuleyo dee ta markaasaa muxuu noqonayaa dhulkii wuxuu isu rogayaaba halkii dhulkii haddee marka hore ay kalmagees uga guurayeen halkii dee daruuri ay kabadaada ay uga guurayeen marka horeba isagoo xaaladiisu taa ayda jafaafkaa badan lahaa markay iyaga uga jeestaan ay dhirtii beeraan ay isagii beeraan ay biyi laba soo baxaan ama soo kaba cabiray ijraa-u miyahi aw cimaarata ardiha ayaaba isu rogaysaaba dee muruujta iyo anhaarta rasuulka ilaahay sheegay buu leeyo wali wuxuu kaba cabiray si dee kama shuhida fi kahiiri min bilaadihim waaxwaalihim imaam nawina isku wakti bay ahaayeen raimah llahu raximahum allahu tacaala labadooda isku wakti bay ahaayeen dee markaas marka laega qurdubi iyo iyo imaam nawowi walow dee qurdubi de ahaan u ka weynaanayo imaam nawowi hore u dhintay oo dee isagoo dhowriya afartan jir u dhintay lakiin isku wakti bay ahaayeen bal markaasa wuxuu kaba dhigayaa xaaladoodii hore de ayaa isbedeleysa dhulkii bay ujeedsanayaan dhul aanay markii hore beeri jirin oonay dhul ku beeri jirin oonay biyahoodisa lasoo bixi jirin ayay bisi lasoo baxayaan oo markaasay taas waktiyadeednana khaasatan dawladahan dee imaka khaliijka sacuudiga oo kale kasoo qaadee ee lacagta badan helay kollay biyihii joofkaa meelo badan intay soo saareen ayaa ay kuba beeraan oo xataa waktiyada qaarkood waxaaba laba odhanayay qamadidii sacuudiga oo kale dee wax isaga ku filan buu soo saaray waana dhulkaa saxra ah ee la dhalo rogay biyihiisii lasoo saaray jawfiga ahaa ee wax lagu beertay oo kaleo de waaba waxsay de barhkood muse shah markaa nin kale oo shaarixa muslima fatxulmuncim kitaab la idhaalo muse shaahin lahi raashiid baa filaya hayo isagu isagu kaba cabiro weliba sacuudiga soo qaatay waayo nin mucaasiro doctore bal marka adigu waxaan leenahay kollay tanawowi waxaad moodaa tani inay kaba dhowdahay sheekana raxiiq maktum kale sharax yaroo kooban uu ku leeyahay muslim waayo suyuudi iyo waayo inta laamay qadciyad saw kamabu hadlin suyuudina kale hadalka nawowi baabu ahaa waxa weeyaan kitaabkiisa dibaaj isaguna wuxuu kaba dhigaa inuu de ay tan isagoon umuurahan aan soo qaadin lakin wuxuu leeyahay qolooyinkan dabiiciinta ama dee dhulka iyo axwaashiisa iyo jumalaha de adigu waxa weeyaan umuurahaas aada uba yaqaaniyo jawiga iyo buu leeyahay ayaa waxay leeyihiin diraasaad badan dabadeed canaafil mustaqbal jawigan iyo xaalooyinkan taqalubaadkiisa isbedelaya dhulkan maanta jafaafkii wuxuu isu rogi doonaa dhul dee xaaladiisa ay kaba duwantahay taasoo de malaha adigu waa tan takiirkan malaakiya waxyaala kuba imanaya siisoo kaba cabiro waana ulaamin kartaan minat lmuncim ayaaba de waa siday yidhaaheen iyo diraasaad badan oo inay taasi isuba rogi doon calaa kuli xaalin muhimka waxa weeyaan ama wax iyagu dhulkaa biyaha ama bad lagu macaaneeye ama joofiga lala soo baxaye wax badan lagu beertee dhul aan markii hore engegnaayo saxro ahaa laga dhigay beero haba noqoto ama sidaasi dee wakti dambeba haba dhacdo isbedel haba yimaadeen lakin xaaladaasaa iman doonta oo kale xataa tacuudaha e waana ninkaan sheegaye fatxulmuncim kale isaga waxaabu kaba dhigay lafdiga tacuuda haddaan sideedii kuba dayno ku laamayso ayuu kutubku soo naqlinayay nin kaleo isna doctor oo kitaab diraasaat fi sharq alqadiim fi taarikhi sharq alqadiim uu kaba soo naqlinayuu leeyahay bal markii waxaa la arkaa dee zamanadii hore fogaa in xaaladu ay tanba ahayd oo murujtani ay jireen lakiin jafaaf badan oo ku yimi iyo riyaxdan januubiga oo wixii aasay dhulkii taas oo kale aha in isbedelkan kuba yimo dee kollay reer caadiya waa dhulkii deganaayeenba meelahan rubc alkhaali iyo wax kaba mida dhulkaasoo la arkaa wadanku iyan saaberigii horean ahayn calaa kuli xaal tan baa imanaysa weya xata tacuuda ard lcarabi muruja waanhaara وxadثna abالظاhر qال xadثna بن وهب عن cمر بن الحاrث عن أbي يuنس عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال abu yunus horeynu marar horeba usoo maray kollay kunyadiisa ba aada loogu yaqaano waa mawla abi hurayra abu hurayru mawaalidiisii kaba mid yahay sulaym ibnu jubayr baa la yidhaha waa nin taabici oo siqo oo magaciisa sulaym ibnu jubayr la yidhaaho waana mawla abi hurayrata can inabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal laa taquumu saacatu xataa yaksura fiikum lmaalu oo fayafiida uu bato way aada u bato xataa yuhima ilaa uu hami geliyo rabalmaali ninkii xoolaa lahaa man yaqbalhu cid kaba aqbasho minhu xaggiisa sadaqatan sadaqo wayudcaa ilayhi rajulu fayaqulu waxaaba loogu yeedhaya ilayhi ila lmaali arajulu shaksi baa loogu yeedhayaa la doonaya loo bandhigayaa si uu xoolihii uqaato fayaqul wuxuu odhanayaa laa araba lii fiihi waxaaja iyo waxdanon u leeyahay on ka leeyahay maba jirto ay laa xaajata lii fiih maalkan aad ii bandhigayso anigu uma baahni xaajo kama lihi oo taas u odhanaya xadiidka waa kuwii horun buu inoola mid yahay waana xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay riwaayaadkiisii mid kaba mida dee ziyaadaad haba lahaado halkan xataa yuhima ma garan karo sa idin xarakaysan waayo nuskan haysto kolley ama marka la eego laba dabdi baa culimadu ay ku dabdiyaan midi waa in la yidhaha xataa yuhima oo ahamahu yuhimahu macnuu uu yahay ama lafdigu markaa rabalmaali way fadxisan tahay ama way nasbisan taho mafcuulkii bay noqon faacilkiina manta ayuu ku dhacaya man yaqbalu waana sidan ku laqbeeyo waa xataa yuhima ahamahu bimacnaa axzanahu weeye warwar gelinaya ruuxii baa ka fikiraya oo kaba murugon ama kuba hamiyi waayo yuhima rabalmaali kii xoolaa lahaa ayaa waxaa hami gelinaya man shaksi oo macnaa muxuu ka fikirayaa oo ka warwaraya ama ciddii ka qaadan lahayd oo cid ka qaata ayaanu hayn xoli inuu sadaqo la baxuu doonaya sakadii inuu bixiyuu doonaya cid ka qaata ma hayo taasaa markaa isagii ku beereysa hami ama murugo kuba beereysa taasi waa mid waxaa kaloo iyadna lagu dabdiya xadiidka xataa yahuma iyada aan fadxino ficilkuna uu thulathi markaa yahay iyada bal matala markaa rabulmaalla wuxuu noqonayaa faacilkii oo xataa yahuma ilaa uu qasto waana nawituu kuma fasirayo ama nafteeda hamahu oo manaa axsanahu way jirtaa luqada way jirtaayo xataa macnihii oo kale waan kuma fasiraynaay mumkin laqbadin baa isbedelaysa ilaahu ku hamiyo oo rabulmaali ruuxii xoolaa lahaa muxuu ku hamiyayaa mantu way nasbisnaan markaas ama maxal nasbay ooleysaa man yaqbal wuxuu ku hamiy uqasti ama kaba murgon man yaqbalu cidka aqbasho minhu xaggiisa sadaqatan sadaqa kaba aqbasha bal taas baa od macnaha waxa weeyaan in cidka aqbalaysaan jirin isagii markaa waa ka la soconaya kolba cid u bandhigaya ka fikiraya taas oo arrinkaas baa isagii hami gelinaya waxaan ho sheekhu faa'iido yaroo kooban oo haddii laga yaabo qolinkiina sharaxaysa bal si aanay cibaaradu ma xarakaysta aan ishkaal uga gelin wuxuu yidha qaala ahluلluqati yuqaalu ahamahu ida axsanahu wahamahu ida adaabahu haag ahamahu huwa ida axsana waa macaanida hama ah uu soo kordhiyey ahamahu waxaa la yidhaha waa marka uu ruuxii wax dee isaga murugo keliya ku yimaado uu ka murugeysiiyey wey wahamahuna eeg waa marka uu mutacadi yahay ida adaabahu waa dhalaaliyey weyo wixii uu dhalaaliyey oo wuxuu leeyahay qowlkooda waxaa kaba mida hamaka ma ahamaka bal labada lafti xarakaysto macnuu waa tan hamaka ma ahamaka qolooyinkiina sharaxaysu baan ujeedaa macnaa hamaka uu ku dhalaaliyaa oo dee waa xaydhood iyo baruurtii hilibkiibuu kaaridaa ku dhalaaliyaa ma ahamaka wixii ku murugo geliyo ruuxu hadduu dee murugoodo warwarayo fikirayo khalaas xaydhi way ka tegeysaayo waa hilibkii waa ka ama dee baruurtii wixii baa kaba dhacaya marka hamaka macnaa adaabaka weyo ta hore ma ahamakana waa adaabaka shay ladii axsanaka faataaba shaxmak oo hamaka ma ahamak luqada la yidhah buu leeyahay wejka labaad ee hama bihi ida qasadahu hama bihi ama hamahu oo manaa axsanahuna iyadu way jirtaa walow sheekhu halkan aanu dhigan u labadaa ku gaabsaday marka labaduba way noo noqonaysaa haddaan nidhaahno hamahu hama bihi oo uu qastayo oo aan nidhaahno xataa yahuma ilaa uu qasto rabulmaali ruuxii xoolaha lahaa man yaqbalhu ciddii isaga kaba aqbalaysay uu qasto xaggiisa ukacaya waa ula tegayaayo haddii aan nidhaahno walow aanu sheekhu taa dhigan xataa yahuma ilaa uu hami geliyo ama murugo geliyo waxa weeyaan ama ma isagu waxa weeye hama rabalmaaliba taas oo iyada naftiisa aan sulaasi kaba dhigno kala aan iskana nasbisano taasna dhib ma laha waa caadi ee macnuuna lakin waa inoo cad yahay waa sidii riwaayaadkii hore وxadثna waصل بن cabd الأعlى وabو qurayb ومحamed بن يزيد الرفاaعي وlفظ لwaصl qalو anaa saddex sheekh baa mslim leeyay waصl بن cabd الأعlى abu qurayb oo dee ninkaa imaamkae caalimkae raggaba u wada sheekhe moxamed ibn lcala marka dhaweyd baan soo haynay iyo mحamed iبn يزيd الرفاacي marka ragga hore horeynu usoo maray ninkani isagu halkan kolley kitaabka mslimba laba xadiiثoo kani kan yahay buu ku leeyahay magaciisana waa kan sheeku dhigtay oo mحamed iبn يزيd oo dee matiga inoogaba sugan yahay الرفاacيna waa awow uu lahaayoo رفاacة بن سmاc la odhanayo dambe ayaa loo nisbeeyey kolley baqdad buu qaadi ka asa nawowi leeyahay barhkoodna madaa'im bay yidhaaheen oo adigu taas buu qaadi kaba ahaa waktigiisii waana nin damboo sheekhadii muslima laakiin ninkan culimada badankooda way daciifiyaan intooda badan way daciifiyaan xaafid xajar cibaaradiisii taqriibna waxay ahaydba laysa bilqawiyi min sigaar اlcaashira macnaa nin xoogle ma aha riwaaye ahaan kitaabkii muslimna waa inoogu sugan yahay qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay ayuu raggoodii ugu yaryaraa yahay ujeedadu caashire isaga isilaaxiisu maha saxaabadii taabiciinna maha atbaacu taabiciinna maha lakin waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay iyaa kuwooda ugu waaweyn buu caashire isaga istilaaxiisu yahay haddaba kuwaas baa iyaga weliba caashira kuwoodii yaryaraa waayo laba dabaqa kasii damaynayso dee koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad isaga istilaaxiisa marka la eego oo labadin dee saddexaas damo cashire iyo xadi cashar iyo thani casharba waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay lakin way kala horhoreeyeen way kala waawenyihin waxaanu matiga taqriib ku soo naqliyaa bukhaari kaba soo naqliyaa isagoo yihi ra'aytu mujmiciina calaa dacfi daraqodiya baan helaynaa tawsiiqiyey iyagoo kuba ijmaacsan ninkan daciifnimadkiisa markaa dee waxaa iman karta horta dee kitaabkeenna waa ku sugan yahay tirmidi iyo ibnu maajana waa ku sugan yahay kitaabkeenan xadiidkeen iyo xadiid kale ayuu kuba leeyahay oo isagu dee axaadiis axkaameed aan ahayn oo adduunyadu ma tegaysay ilaa ruux qabri ruux kale intuu soo maro ku galgasho u yidhaaho allamaan meeshiisa galo bal waxaan leenahay ninku xaaladiisu hadday taa tahay labaduba waa mutaabaca unoo xadiidkan laba noo siqaad oo balba mid imaam yahay baa la socda wasil abu kurayb maxamed k xadiidka keli kuma aha marka qolooyinkan unbuu riwaayadoodii kuba raacay kaa kalena mushkudana ayaaba la warinayo isaguna nin kale ayaa laba socdo labadaba keligii muslim kama warina waa mutaabac ahaanu ee markay shaahid iyo mutaabaca noqotona axaadiisii dabal matalan dadkii la xujaysanayey ee gaar ahaan wax looga warinaya cid aan ahayn ayaa lagaba wariyaa ciddii ictibaar usubanaysa waxbaa laga warin karaa bal adigu ninka xaaladiisu waataa wuxuu kitaabka kuleeyina waa laba xadiisun walafdu liwasin lafdiga inoo soo socdana maba laha isagu qaalu waxay yidhaheen saddexdooduba xadaثana moxamed ibnu fudayli can abihi can abi xaazimin can abi hurayrata qala anahu qaal oo abu xaazim salman alashjaci in badan baan soo aragnay isagoo abu hurayre kaba wariya abu xasim alacraj oo isna taabiciyo sahl ibnu sacad kaba wariyana waan soo aragno salamat ibnu dinaar la yidhaha labay keliyan siaan soo ogaane wuxuu yihi kanaana ka weyn kaa kale wuxuu yihi abu hurayra qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi taqiu way ma tagaysaa oo way ma tagi doontaa soo tufi doontaa weeye soo saari alardu dhulku aflaada kabidiha beerkeeda googi-iisa ayay soo tuuri doontaa ay soo saari doontaa taas baa rasuulka ilah yihi aflaad de jamcu fildatin ba markaa waa alqica min alkebid barhkoodna alqica min alaxmiba waa la yidhah ba yidhahan waa in gobol oo de ama beerka kaba mida ama hilibkii kale kaba mida halkan beer baa loo nisbeeyey macnuhuna waxa weye wixii dhexdeeda kuba aasnaa ilaahay kuba khalqay ee dee kunuusteedii iyo macaadinteedii ayaa debadda usoo bixi doonay soo tuuri doontaa waa dhulku waa amhaal de waa akhrajat ilardu asqaala labada tafsiir mid ahaa dee alasqaal mawteed iyo dadkii dhintay bay soo bixin doontaa waktigii markaa dadka lasoo saarayay baaba lagu fasira tafsiirka labaadna inuu yahayba ee wixii kunuusteed iyo wixii dhexdeeda kuba jirtay oo dee beerkiina waxaa nooc tashbiih weeyaan oo beerku xayawaankan iyo waxa nefleyda nafta leh ee dee beerka leh oo wax qarsoon oo calooshiisa iyo joofkiisa kuba qarsoon iyadana waxaan joofkeeda kuba qarsoonayn markaasay soo saari doontaan amhaal alustuwani isagoo taasi ay tahay amhaal alustuwani waa tiirar oo kale xagga waaweynida minad dahabi oo dahab ah macnaa waxaan iyadu ay soo tufayso oo dhulka kasoo baxaya ay soo saarayso ayaaba dahab weliba waaweyn oon ahayn wax yaryare ustuwaanooyin ama tiirarkaas oo kale leeg alustuwaanna waa jamcu ustuwaanatin waayo waa jamc mufradkiisu waa ustuwaana waana asaariya iyo alcamuud iyo alustuwaaniya waa islaba mid haddaba dahab waaweyn oo saasoo qidhac dhaadheer oo tiirar oo kalea ayay soo tuuri doontaa iyo walfidati fido fayaji-u waa imanaya alqaatilu ku wax dilay ayaa dahabkii oo iska yaala halkaasoon cidi qaadanayn baa soo marayo fayaqulu wuxuu odhan fii haada waa dee fii dalabi haada de waxaan doonitaankii iyo dalabkii ayaan qataltu aan ku dilay cid oo waa waktigii hore waa waxaan dee ruuxuu kaba dhacayay weye waliba wax intan leeg maayo waa wax kaba yar kan sababtii baan wax kuba dilay wayaji-u lqaadicu kii qaraabadiisa gooyeyna ee intuu maalkiisii ku bakaylay qadiyey qaraabadiisiina waa imanayaayo markuu arko wixii uu markii hore ku lexe jeclaabayu qaraabadiisii kaba qadiyey oo dabad iska yaala ah fayaqul wuxuu odhan fii haada waa kan kubakaylkii iyo kan sababtii baan qadactu raximi waa dee kan naftiisa mayna waa kan wax lamid oo waa maalkii une ayaan qadactu raximi qaraabadaydii u gooyey wayaji-u saariqu kii tuuga ahaa baa imanayo fayaqulu wuxuu odhanayaa fii haada waa kan iyo waxaan xaditaankiisiiba qudicat yadi gacantayda wixii lagu gooyey wa kanuu ahaa waxaa imika halkaa iskaba yaala uma yadacuuna way ka wada tegayaano falaa yaakuduuna minhu shay-an waayo waa wakti dee noloba haatan ay gebagebo tahay oo amal dadkii aanay lahayn oo wax kastaana meelaha iskaba yaalaan oo ma qaadanayaan way ka wada tegayaan bal axaadiistii baabku way inoo wada dhamaadeen lakiin bal axaadiisan waxay ta inoogu wada suganuun waxa weeye boorin la isku boorinayo cala mudaabadara bisadaqa kitaabu zakena waan joognay in sadaqadii loo degdego taas oo dee waa maalka badan ee akhira zamaan banaanaya xaaladu siday noqon doonto waa ruuxii inuu degdego oo intaa ay u suurto gelayse weliba aanay dee xaaladan aan la gaadhin inuu waxa weeye un maalkii la sadaqaysto ba taas ba wixii kalena de waan soo laqbaynay oo de bal lafdiga axaadiika riwaayaadkiisa midkood baaba tasadaqu fayushku rajul waa taan kuba soo mareen baabu qabuuli sadaqati min alkasbi adayibi wa tarbiyatiha sadaqada aqbalkeedii la aqbalayay ilaahay aqbalayay min alkasbi adayibi markay dee kasab xalaal ah xaggiisa ay kaba tahay ay xaggiisa kasoo jeedo iyo wa tarbiyatiha tarbiyadii waa rabayntii kobcintii ilaahay u kobcinaya ruuxii sadaqadaa la baxaye yarayd oo uu u weyneynayey u kobcinayey ilaa ay wax weyn noqoto wixii yaraaya koobnaa bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layثa عan سacيid بn abi سacيidi عan سacيid بn yasاri سacيid بn abi سacيidka hore waa سacيid الmqburi weeye abihina waa abi سacيid الmqburi labadoodaba de almqburi waa loo nisbeeya ama de waa lagu loo nisbeeya waana laba taabicuun labadooduba labadooduba abu hurayra way laba kulmeen lakin waa kanoo saciid kolna aabihii ayuu biwaasitati abihi bu abu hurayra wuxuu ga wariya kol waa kan saciid ibnu yasaari marka abu hurayra udhexeeyo oqaada qaarkeedna toos baabu ugaba wariya isagoo abu hurayra waa soo gaadho waa laba kulmaye wuxu hi haddaba wuxuu maqlay saciid ibnu yasaar aba hurayrata yaqulu qaala rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam ma tasadqa ma sadaqaysta axadun axad bisadaqatin sadaqo oo min dayibin wax xalaal ah sadaqo iyado xaggii ka ahaatay addoon ma sadaqaysto ama shaksi ma sadaqaysto kolley ma ma tasadqa axadu bisadaqatin oo sadaqo ma sadaqaysto dee maadaa dabadeed naafiyada ana kolley ba'dan waa ba zaa'ida ahun bisadaqatin gashay oo dee ma iyo layse dabadeed iyo waabay timaadaa bal kaanadan dee iyadna manfiga ah oo kale iyo dabadood way dhacdaa ba'dan iyadoo zaa'idaabe ma tasadqa axadu bisadaqati min dayibin dayibkuna imaka halkan waa wixii dee sadaqo xalaal ah weeye waayo wuxuu hadduu xaaraam yahay ilaahay ma aqbalayo walaa yaqbal llahu ilaahay mana aqbalayo ila dayiba waa jumlo muctarida ah oo dee waxa way caddaynaysa waxa ilaahay aqbalayaa inuu yahay unka xalaasha ina u xaaraama oo ruuxu la baxay inkastaba meelo fiican ha kuba bixiyay inaan ilaahay aqbalahaynba ama ma tasadqa axadu bisadaqati min dayibin ilaa oo axad uu sadaqaysto sadaqo xalaal ah macnaha dayibkuna waa kasab dayiba un ama tijaaro ha noqdo sinaaco ha noqdo wax kaloo uu isagu adigu dariiq xalaala un weeye xataa dee in marka laftiga kasab oo kale inoo iman doono kasabku shardi maaha inuu kasbade haddii irti oo kale ay tahay isaga uu dhaxlay oo dee ama aan isaga kasabkiiba aanahayn hibe ay tahay lakin wuxuu xalaal yahay dhammaan wixii un bay soo wada gelayaan oo waa laftigu uu caam yeelaya soo xaafid idhaahe walaa yaqbal lahu ila dayiba ilaa akadaha araxmaanu biyadih ilaahay waa qaadayaayo biyamiinihim yamiintiisa iyo midigtiisu ku qaadi wain kaana tabratan xabad timiraba haba ahaado ujeedadu sadaqadaasi wax yar oo kooban oo xaqiira si xabad timiruu laba baxay haba noqoto fatarbu way ziyaadaysaa oo iyadu waxa weeyaan waa xabadii timir ahayd ama wixii yaraa ee dee markaa xaqiirkaba ahaaye ruuxu laakiin xalaasha ayuu ilaahay daraadiin ula baxay way biiraysaa ziyaadaysaa oo de waxa fi kaf raxmaani kolley yamiinta iyo kafka halkan inoogu sugan iyo horta dee kitaabka waynu usoo maray arrinkuna waxa weeyaan rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh ilaahay kuba sifeeyey wixii ilaahay isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa ku sifeeyeyna ina tashbiih kama imanayo waa sifo uu leeyahay oo laa'iqa bijalaalihi subxaanahu watacaala taasoo wax kaloo lagu fasirayo iyo taasna ma jirte waa sifo rabbi leeyahay subxaanahu watacaala rasuulkiisii dad oo dhanka ugu yaqaanay ahaa baa ku sifeeyey waana sifa laa'iqa bijalaalihi oo kayfiye marka ay noqoto taa iyada cid garanaysa kayfiyadaasoo dee ama ma garanayno iyada kayfiye ahaan ilaah baan u bandhigayna lakin waa sifa aan sugayna un bal horena kalley umuuro waan usoo aragnay fatarbu fi kaf raxmani xataa takuna acdama min aljabali ilaa ay buur kaba weynaato kama yurabi ay ilaahay baa subxaanahu watacaala u rabayn u ziyaadin oo u kobcinaya kama yurabi axadukum axadkin waa tarbiyatan oo dee ka tarbiyati axadikum kama yurabi si u rabeeyo u barbaariyo axadukum axadkin faluwahu darmaankiisa waa faraskiisa yarba aw fasilahu ama nirigiisa ama dee waa taas uu barbaariyo oo ujeedadu dee axadka idinka idinka mide faluwahu ama muhrahu oo de waa faraskiisa yar ama waxa weeya nirigiisii de ay markaa hashiiba markaa dee naaskeedii halagaba daayo adigu taas waa dhaqaaleeya markaasaa wixii ay koraan saas oo kale ilaahay subxaanahu watacaala wixii yaraa ee ruuxu la baxay ilaahay u ziyaadinaya u kobcinaya ilaa aad iyo aada u weynaato ay noqotoba xagga marka la eego buur mid kaba weyn kana culus oo halkaasaa ilaahay u gaadhsiinaya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna yعqوب yعnي بn cabdالرحمن الqاriya عan سhayli عan abihi عan abi هurayraةa ana rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم qaala laa yataصadq axadu axadu lama baxayo ma sadaqaysanayo btamraةi xaba timira oo min kasbi طayibin kasab xalaal ah xaggii ka ahaatay waa wuxuu kasbaday oo xalaal ah waxa uu kasbadayna waa ta aan soo sheegnay oo de adigu waa inuu dariiq xalaala un waxan uu isagii ugu xasilay waaye ilaa oo uu ruux la baxo sadaqo ama timir xaba timir oo keliya iska daa wax ka weyn xaba timirna ruux xataa ma gaasan tarto laakiin waa wax yar oo ama timir iyo wax lamida iskaba daa wixii kaba badnaaye akhadaha allahu biyamiini ilaahay baa qaadaya yamiintiisu kuba qaadaya fayurabiha uu rabaynaya korinaya barbaarinaya ziyaadinaya wey yamxaq llahu riba wayurbi sadaqaati si ilaahay ba yidhi kama yurabi axadukum faluwahu aw qaluusahu qaluusna waa qaalintii geel ahayd weeyaan oo de waa geela unbaa gaar ahaan looba isticmaalaa waa taas naaqat lfati afar jir ama shan jir adu waa qaluuske xataa takuna ilaa ay noqoto misla ljabali waa xabadii timir ahayd buur oo kale aw acdama ama se kaba sii weyn oo buur oo kale ay noqonaysaa waa culays buureed bay yeelan ama iyadii baaba intaa leekaanba waana ilaahay subxaanaه watacaala ziyaadada u ziyaadinayo u biirinayo u korinayo isaga u markaa kobcinayo ilaa intaasoo kale noqoto waa wixii kasbi dayiba oo ujeedadu markaa waxa wey ruuxu sadaqadii uu la baxayu ilaahay daraaddii ula baxayey yaanu yaraysanno wuxuu waa yar yahay daraadeed aanu ugaba tegin waxaan yar ee dadka agtooda ku yar ilahay agtiisa kuma yara ilahay baa u ziyaadinaya u labalaabaya ilaa ay buuro kala xabadii timir ahayd gaadheen وxdثnي أمyة بن بsاm qال xdثna يزيد yعن بن زريع qال xdثna روح بن القاسم وxdثnي أحمد بن عثمان الأودي qال xdثna خالد بن مخلد waa qdوانigan mare hoo soo aragnay qال xdثnي سليمان yعن بن بلال kiلahma عن سhayل بhda الاسناaد isناadkaas kaba سhayل عن أbيه عن أbي هurayرaةa في xadيiثi rwحin haddaba xadيثka rwح بن markaa qاsم xadيiثkiisa waxa ku sugnaa من الكصب الطيب فيضعها في حقها وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها شدد waa xadيiثkii hore un رواayadii markii hore سعيد بن يسار أبي هريرة uu ka wariyey waan soo aragnay taa laftigeedii waa inoo dhamaaday waxaa kaloo inoogu xigay iyadoo سهيل بن أبي صالح يعقوب بن عبدالرحمن kaba warinaya laftigiina waa kaa ahaa fayurabiha kama yurabi axadukum faluwahu aw qaluusahu xataa takuna mila ljabali ama laftiga hore iskee yar kale ku kala duwan laa yatasadaqu axadu bitamrati min kasmin dayib laakiin maxaa imaka halkan inoogu soo kordhay suhayl ibn abi saalix laba ninoo kalaa meeshii ka wariyey waa midna waa sulayman ibnu bilaal midna waa rawx iبn الqasim marka rawx iبn الqasim riwaayadiisa maxaa ku sugnaa laa yataصadq axad btamraة min alkasb الطayib halkaa nakirada ahayd macrife min alkasb الطayibi welibana muxuu kordhiyey oo fayadacha uu dhigo sadaqada fi mawdi fi xaqiha meeshii ku habooneyd weyo dee ruuxu maaha waxbaa la baxaya un isagoon umeeldayin waxbaa la baxaya hadduu doono ruuxaan uga baahnayn uu siiyo sadaqadii waa taa niri waa ruux muxtaaja wixii la siiyo sadaqadii baa halkii dee xaqeeda ahayd in lagu bixiyo ayuu wixii dhigaya ama sulayman laftigiisu muxuu halkaa fi xaqiha uu kaba yihi rawx ibn اlqasim riwaayadiisa xadiiskana waa xadiiskii marfuuca iyagu waa siday kuba wariyeen une fayadacuha fi mawdicah marka fi xaqaya fi mawdicana waa isla macnown waa isku mid oo ujeedadu sadaqadu meeshii ay ku baxaysay ay kuba habooneyd ayuu isagu intuu ka fiirsaday buu dhigay ilah daraadiina waa ula baxay wixiina waa waxaa xalaasha ah saasay unoqonaysaa waa ilaah baa u weyneynaya u ziyaadinaya ilaahay buuroo kala noqoto xabadii timirahay وxadثnي abu الطاhiri qal aخbarnي cabdاللahi بن wهbi qal aخbarnي hisham بن sacdi hisham بن sacd maro hore ayaan sooba aragnay xadiiskuna kole waa mutaabacuna waayo maqaal baa kuba sugan can zayd بn aslma can abi صaalixin eeg markii dhaweyd shayl can abihi abihi abu صaalix weeye maanta shayl baa meeshii ka baxo zayd بn sal ba aslam baa yimi e lakin abu صaalix waa saman ama dakwan ama zayat dakwanna waa magacii saman iyo zayatna waa xirfe iyo shaqadiisiie kunyadiisuna waa abu صالح oo de waa swayl aabihi عan abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم naxو xadiiثi yacquba can shayli وxadaثnي abu quraybi mحamed بn اlclاء qala xadaثna abu usamta qala xadaثna fudayl bn marzuqi qala xadaثnي عadiy bn haabiti عan abi xaazimi عan abi hurayrata qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslم ayuha الnaasu dadow in اllaha ilaahay طayib طayib weeye ilaahay naqaa-is oo dhan waa ka nazahan yahay weeyo waa ka dahiran yahay laa yaqbalu ma aqbalayona ilaa dayiban wax nadiif oo xalaalo uu mooye wax kale ma aqbalayo oo wuxuu sta baydawida marka aayib ilaah dee uu ismiba u yahay ilaahay laguma sifeeyo macnuhu almuna almunazahu can الnaqaa-is dee taasba weeyo alquduus oo kale ayuu la macno noqonaya marka dee shaksi lagu sifeeyana oo dee waa ka الطيبون للطيبات ba ruux laguma sifeeyana waa ruuxii akhlaaqda xun iyo acmaasha teeda xun ka dahirnaaye ka nadiiftaha bay noqon marka maal lagu sifaynayana muxuu noqonaya waa kii xalaasha ahaa oo de dayibkii waa kanoo maal baa lagu sifeeya shaksigii baa lagu sifeeya ilahay buu subxaanaه watacaala sifa ama ismi waa u noqonaya ilahay marka ay tahay waa quduus oo kaleo waa ka isaga wax naqaa-is oo dhan ka dahiran ee ka nazahan dadkii marka ay noqotona waa ka akhlaaqdii xumayd iyo acmaashii xumaa ka ka dahiran weeye ee nadiifta kaba ahe dee kuwaa didkoodii akhlaaqdii xumayd iyo acmaashii xumayd didkeediibuu ku sifoobay marka markay maalka noqotona waa kii xalaasha ahaa oo maalkana kii xalaasha ahay makana waa kan in allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban wa in allaha ilaahay amara waa amray almu'miniina bima amara bihi lmursaliina oo mu'miniinta wuxuu amray wixii uu mursaliinta amray xadiidkii arbaciin kaba nawowi uu kuba soo naqlinaya dee axaadiistii jawaamicda kuliyaadkaa kaba mid ahaa faqaala wuxu uhi yaa ayuha rusulu kuluu min adayibaati wacmaluu saalixan rusuley cuna waxyaalaha dayibaadkaa wax kaba cuna oo waxaa xalaasha ah weeye hoona waxaan dee camalkii laguma aqbalaya xalaasha cunitaankeeda xaraamtiina camalkii bay xumaynaysaa wacmaluu saalixan camal fiican oo subana la yimaada inii bima tacmaluuna calim taasi waa rusushii wixii ilaahay amray mu'miniinta saas oo kale ilaahay amray waqaale yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati ma razaqnaakum waxaa iidanka aan idinku arsaaqnay kiisa xalaasha ah kaas wax kaba cuna ayaa ilaahay yidhi uma dakara rasuulka ilaahay wuxuu sheegay macnaa waa xadiidka intiisaa hore dabadeed raawigii baana leh oo rasuulka ilaahay markuu intaa sheegay baa wuxuu la cirhbiyey ama raaciyey arajula nin yutiilu dheeraynaya asafara safar waa shaksi wuxuu dheeraynayaa safar waana safar daaco maha safar macsiya imika kumaba jiro ama dee safar mubaaxa adigu safar daaco oo xaja noqoto waxa weeyaan silatu raxim ha u socdo adigu waa camal khayra ayuu kuba jiraayo safar ku dheereeyey safarkuna dee waa san si axaadiista kaleba inoogu timi ruuxa musaafirkii dadka ducadooda la aqbaluu kaba mid yahy waa mid ashcata xaalu yahay mid basaasaysan oo aqbara boodhaysan oo weliba waa ruux dee safarka tiftiisi ay kuba taalo waa jirkiisii waa ka waa basaasaysan yahay boorkii safarkan iyo socodkan uu kuba jira ayaa wada gaadhsiisanba yamudu xaal uu taagayo yadayhi labadiisa gacmood ila samaa ducadana aadaabteeday kaba mid tahay qaybana waa ta aan soo aragnay axaadiid kala duwan oo badanna way kuba timi oo tawatur macnawiye in gacmaha sare loo qaado oo waxa weeye markaa la ducaysanayo aadaabtii ducaday kaba mid tahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh noogaba sugnaatay yamudu bal xadiidba kuba yimi ilaahay waa xayi kariim oo waxa weeye addoonkiisu hadduu gacmihiisa sarutaa wa isagoo wax ka doonaya ilahay waa ka xishoonayaaba iyagoo maran inu kuba soo celiyo xadiid abi daawud iyo ay wariyeen yamudu yadayhi ila samaa qaailan xaaliya isagoo le ya rabbi ya rabbina iyaduna dee kucelcelinteedu waa waxyaalaha ya rabbi ducada ba iyaduna dee kaba keenta in ducadii la aqbalo qur'aanka adciyadii ilaahay subxaana watacaala rusushii kala duwayda inooga soo dee inooga soo warramaybana dee rabbi iyo rabbana iyabay kuba bilaabmaysa waa adciyadii qur'aanka ya rabbi ya rabbi haddaba xaaladiisu waa taa wal xaal madcamuhu waxa uu cunayaa xaraamun xaraam uu yahay wamashrabuhu waxaan uu cabayaana xaraamun xaraam uu yahay wamalbasuhu xaraamu waxaan uu xidhan yahayna xaraam uu yahay wagudiya gudiyana barhkooda kuwa badiyo oo iyadoo la shadee balshadka waaban kaba daynaa horta nuskada sida inoo taala dee muslim sida inoo dhacday waxaana lagu koriyey weeye oo lagu quudiyey bilxaraami oo arrinku ma ahaba xaraamtan ducada hor joogsanaysa camalkii aqbalkiisii manciyaysa ruuxu tii uu isagu bal waxa weeyaan isagu ficilkiisiiba ahayde haddii xataa cid kale ay daynay waxa weeyaan un ay waxaan siinaysana waa arrin dee isagana jidhkan ku koraya xaaraamtan ku koraya kollay fasaadkiisiibuu laba koraya ama kuwa beqlayaa ee waxa weeyaan waqudiya macnaha ucima weeye ama rubiyaba lagu rabeeyey lagu koriyey oo isagii bal xaraami xaraamna waa laguma soo koriyey fa anaa seeba yustajaabu lah haddaba markaa xaaladiisu taa weeye waa umuuraha hore o dhami waa wax keenaya ducadiisi in la aqbalo ma ducadiisu dhulka uba dhicin laakiin umuurahanaa jira mawaanicda ah ee hor joogsanaya haddaba ruuxa caynkaasa faana seeba yustajaabu lidalik waa kaa ducadiisii loo aqbalaya macnaa ruuxa sifadiisu taa tahay seebaa ducadii lagu aqbalaya lama aqbalayo wey bal xadiidku dee boorin layskuma boorinaya kalalxalaal iyo dee qiimaha uu leeya way nooguma sugan tahay waxay nooguma suganna xaaraam cunitaankeedna inuu yahay waxyaalaha mancinaya hor joogsanaya aqbalkii ruuxa wax laga aqbali lahaa sida ducadiisii oo kale lagaba aqbali lahaa bal taasba weeye kolle xadiidka waa xadiid in badan aa soo aragteen oo dee ruuxan ama arbicin aqrisanay naguma jiraiyo intii ka dambaysaba baabulxasi cala sadaqati walow bishiqi tamra wuxuu ubaabaysan yahay boorintii la iskuma boorinaya sadaqada walow bishiqi tamra waxaa la sadaqaysanayaa xaba timira jeexid haba noqoto macnaa ruuxu shay yar yaanu yaridiisan isagoo quursanaya u dayne ilahay agtiisa wax weyn bay kuba tahay ama sadaqayso laa taxaqirana min almacruufi wala an talqa akhaaka biwajhin dalqa macnaa wixii macruufa inuu ruuxu yaraysa maha xataa jeex timiraba haba noqotay sadaqadii in lalaba baxo aw kalimati dayiba ama se awilxasi de waxa weeyaan cala sadaqati walow bishiqi tamra walow bikalimati dayiba de waa ruuxii aan helin waman lam yajid fa bikalimatin dayiba ba xadiis noogaba soo socde ama se kelimadii fiicnayd ee wanaagsanayd orhahdeedii laba odhanaya taa boorintii laiskuma boorinayay ruux hadduu wax kala waayo taas sadaqay u noqonaysaa u laba yimaado wa anaha sadaqadii xijaabun inay xijaab ruuxa uga noqonaysaa min annaari naar ayuu baabkeedi yahay xdثna cwn بن السلام الكوفي qال xdثna زهير بن معاaوية الجعفي عن أبي اسحاq abي اسحاq السبيعي imamkii معروفkaha عan عبد اللhi بن معqل وعبد اللhi بن معqل بن مqرن abihi marka waa صحaabiba عan عdي بن xاtم qال أنه qال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رasuulka ilaahay baan mqلay isagoo leh mن اsتطاaca ruuxa kara miنكم xaalu idinka idinka midiya an ystaطira inuu is asturo min النaari naarta u iskaba asturo walow bishiqi tamratin waxa u iskaga asturayaa xaba timira jeexeed hababa noqotuu la baxa e falyafcal ha sameeyo oo macnaa camalkan saalixee lalaba imanayo ee sadaqadii lala baxaya ay kaba mid tahay baa ruuxa naar ka badbaadinaya xijaab iyo gaashaana ugaba noqonaya haddaba ruuxa idinka idinka midee karaya inuu naar wax ka asturo ama xijaab uga noqdo samaysto xataa waxaase ha noqdo xabad timire jeexeed iskabadaa xabad dhane jeexeeda uu ruux baahan siiyo ee hala yimaado taa yaanu yaraysanin oo macnuhu waxa weeyaanu waa xas iyo boorin sadaqadii la iskuma boorinayo inaanu yaridiisa ay waxaan yar yahay daraaddeed uga aanu isaga dayn oon u odhan cid waxani wax cid la siiyo maaha taasna waxeedaa yare sadaqad inayan sabab lagaga badbaado naar inay noqonayso taas baa xadiisku yahay xadaثna عalي بن xujr sacdiy واسحاq بن ibrahim وعalي بن khshrm وqala بن xujri xadana qala بن xujri xadaثna وqala الآkخarani aخbarana macnuu waxa weeye saddexan sheekhe mslim ciise بn yunus ayaa waxa weeye xadiiska ay ka wada warinayaan abu isxaaq asabicigii marka dhaweyd aynu soo haynay baana awow ah ciise bnu yunus waana nin imaame isaga laakiin siiqaday ku kala duwan yihin oo cali bnu xujri wuxuu yidhi xadaanaa ciisa labada kalena waxay yidhaaheen akhbaranaa ciisa waa intaa weye xadaana acmashu markaa ciisa acmash kaba warinaya can khaysamata can cadiy bni xaatimin kollay khaysamo hore waan usoo maraa filaya khaysaam bnu cabdiraxmaan ibn abi sabra waayo khaysamo kalaba saxiixa muslim bal inooguma sugna isagoo magacoosana waa nin taabiciya markaasoo khaysama ibn cabdiraxmaan ibn abi sabra laba yidhaaho khaysamo kaleba inooguma jiro markay noqoto magac baan ujeeda bal dee kunyaan iska dayn can cadiy bni xaatimin qaala anahu qaala qaala rasuul llahi salى اlahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa minkum min axadin ay ma axadu minkum ma jiro axad idinka idinka mida ilaa oo uu jiro sayukalimuhu llahu ilaahay uu la hadli doonaa ilahay baa la horkeeni doonaa ilaahay baa la hadli doonaa laysa baynahu xaal aanu ahaanin dee isaga dhexdii waa ilaah iyo wa baynahu dee waa addoonkan iyo ilaahay iyadoona uba dhexayn tarjumaanun ama turjumaanu cid u kala afcelinaysa wuxuu kasta ilaahay waa la horkeeni doonaa waanu la hadli doonaa cid udhaxaysa oo u kala afcelinaysaana maba jirto wixii halkan ilaahay subxaanaه wataعala uu ku odhanayay inay nooguma sugnayd riwaaye bukhaari ayaa waxaaba kuba sugnayd inuu bel maala alam uutika maalan alam abcad ilayka rasuula waa waxyaalaha ilaahay odhan doona miyaanan xoola ku siin ujeedadu waa xoolihii baaba dee nicmadaa loogu nicmeeyey wixii uu ku sameeyaa la weydiinaya rasuul miyaanan kuu soo dirin kusoo gaadhsiiyo taas baaba lagu odhan haddaba fayanduru waa eegaya addoonkii ayimana minhu markaa dee taasi xaaladaa iyo mawqifka aad u adag uu joogsado waa xaggiisa midig waa jihada midig buu eegi falaa yaraa ma arkaya ilaa maa qadama wixii uu hore marsaday ee camal ahaa mooye wax kaloo uu arkayaa ma jirto wayandur waa eegaya malaa dee waa dhici karta se bacd alculamaa yidhaahaan in isleeya bal cid meeshan bal ama kuu shafaaco qaada wuxuu ku tarta arag adigu bal wuxuu eegayaa ashama min haddana waa jaanibka bidix iyo xaggiisa bidixo falaa yaraa ilaa maa qadama camalkiisii uu hore hormarsaday u mooye wax kale maba arkayo wayandur uu eegayaa bayna yaday hortiisa uu eegiyo falaa yaraa ma arkaya ila naara naartii oo tilqaa weji halkaa wejigiisa ku toosan kaba muuqato oo ahmun mooye bal markaa xaaladaasaa ruux kasta ku iman doontee fattaqu naara naarta ka gaashaanta oo ka dhowrsada waxay idinka astura ama xijaab idinka noqda samaysta oo la kaalay waana camalkii saalixa weeye dee iimaanaha saas u ahaayo wixii lagu aqbalayay walow bishiqi tamratin xaba timira jeexeed oo la baxdaan haba noqoto taasna waxbay tari xijaab bay idiin noqon kol haddoo xalaal ay tahay ilaah daraadiina ula baxaysaan iyada nafteedaaba wax idinka asturo naartiiyo xijaab idinkaba noqon ee xataa taasba haba noqotee waxawey naartii wax idinka gaashaa ama xijaab idinka noqdaa la yimaado sameeya zaad bnu xujrin qaala acmashu waxadaanii camr bnu murata can khaysamata milahu wazada fiihi walow bikalimati ayiba waqala isxaaqu qaala acmashu can camr bni murata can khaysama bal u yar fiirsada halkan sanadkii horean dib ugu yar laabmaynaa muxuu ahaa xadaana alacmashu can khaysamata can cadiy bni xatim markaa acmash wuxuu ka warinaya xadiidka khaysama mubaashara amyo waasida la-aan buu kaba wariyey imika laakiin maxaa jira labadii saddexdii sheekhe uu lahaa muslim laba kamida ayaa ziyaado leh midi waa cali bnu xujrin sacdi midna waa isxaaq bnu ibrahim cali bnu xujrin muxuu kordhiyey inuu acmash yidhi waxadaanii camr bnu murata can khaysamata mithlo oo ujeedadu nin kale oo taabici oo aada u qiimo badan aynu hore usoo maray camr bnu mura ayaa xadiidka acmash ka maqlay ninkaasaana khaysamo ka maqlay oo markaa maxaa meesha inoogu sugan acmash khaysamana xadiidka waa ka wariyey waa sida la-aan waa la kulmaya waa sheekhiisiiye isagoo markaa camr bnu murana waasidadiina waa ka wariyo kolla bilaa waasiduu xadiidkii khaysamo ka warinaya acmash kolla camr bnu mura uba dhexeeya taasi waa mid haddaba markaa imika camr bnu mura can khaysama ay taes riwaayada hore uu tooska iyo waasidalaanta uu kaga warinaya aanay ahayn ziyaadadan baa la socotay فاتقوا الناar walow بشhق تمرة walow بكلمة ضayiبة sida dee faman lam yajid wey ruuxa waaya wuxuu صadaqo la baxo wax maqaamkiisii u joogsanayaa jirta waa kelimadii dayibada ahayd hadalkii fiicnaa ee ama ruuxu dee waxa weeyaan mubaax ahayd ama daaco ahayd waa hadday daaco tahay ama shay mubaaxa tahay ruux muslima qalbigiisii dee uu ku fiicnaynayo meel uu ku hanuuniyo ha noqoto wuxuu u sheego cid uu dhexdooda islaaxiyo adigu waa kelimadii dayibada ahayd na iyaduna maqaamkii sadaqaday joogtaayo naartii xijaab bay kaba noqonaysaa bal markaa riwaayadan eeg dambe walow bikelimatin dayiba la socota waana riwaayadan khaysame iyo acmash uu udhexeeyo camr bnu muro uba dhexeeyo isxaaq riwaayadiisii baa inoo timo isaguna dee raggii kuma jiray markaa raggaa sheekada muslim qaala lacmash isaguna dariiqa labaad waxba kagama wariye laakiin muxuu yidhi can camr bni murata can khaysamata maxay ku kala duwan yihiin ee intan ziyaadadna malaa way la socotaaye waxay ku kala duwan yihiin riwaayada cali bni xujri waxay ahayd acmash inuu yihi waxadathanii camr bnu mura riwaayada isxaaq ibnu rahaweyna acmash maxay ahayd u cancaneeyo can camr bni mura can khaysama laakiin labadaba ma aha inaanay warinta hore oo iyaga riwaayadooda ay waasido dhan un ay leedahay ee ta horena way la wariyeen oo isagaa labada dariiq leh acmash kolla khaysame ayuu toos ugaba wariyaa kolla dee waasidadii camar ayuu xadiidka kuga wariyay waxa la arkaa inuu markii hore inta waasidada kaga wariyay dib ula kulmay waayo waa sheekiisii uu soo gaadhay markaasuu xadiidkii kaba wariyay wixii daa isla dheeraayeenna waa inta walow bikalimatin dayiba xadiidka weli duruqdiisi baa inoo socota xadaثna abubكر بن abي شhaybة وabو qurayb qal xadaثna abu mعaawiyaةa عan اأcmaش عan cmr بn mura عan khaysama e waa riwaayo kaleo acmash lagama warinayo lakiin ninkii axaadiistiisaba xertiisa marka la eego xadiidka acmash ninkii ugu aqoon badnaa ayaa maanta kama warinaya waa abu mعaawiya mحamed بn khazim marka maxaana jirta waa can camr bni murata can khaysamata can cadiy bni xaatim oo maanta waa waasida iyaduna qaala dakara rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu xusay hadal qaaday annaara naarti faacrada waa jeestay oo waashaaxa ay baalaga fi lcraab waan kuma fasiri karnaa taas jeedsigii ama wejigiisa uu dadbayo aad ugu xeeldheeraaday si waxay uba muuqato ka digtoon yahay oo kale bal taas uma qaala wuxuu uhi itaqu naar waa naar ka gaashaanta iska ilaaliya oo wixii xijaab idinka noqdo sameeya uma acrada waashaaxa ficilkii oo kale kuba celiyey xataa dananaa ilaan u malaynay anahu rasuulka ilaahay kaanamaa yanduru ilayh si wuxuu iyadiiba arkayo uu eegayo xaaladiisu inay tahay uma qaala itaqu naara walow bishiqi tamratin faman lam yajid riwaayadii horena tanaa inoo fasiraysa ruuxa waaye wuxuu sadaqo ula baxo haba yaraado xataa xaba timira barhkeed haba noqdee fabikalimatin dayiba falyataqi bikalimatin dayiba gaashaan ha ka samaysto naartii ha iskaga ilaaliyo ha iskaga qariyo ha iskaga asturo kelimo dayiba oo fiican taas wey xadiidka markaa acmash iyo camr bnu mura iyo khaysama waa saddex taabici oo kala wada warinaya riwaayadii horena way nooguma sugnaayeen ashaxana wuxuu sheeku raximah llahu tacaala halkan sooba naqlinaya horta khaliil buu naxaahu cadala bi wejigiisii buu durkiyey ama uu dadbayo oo de markaas de si markii hore jihadii uu ujeeday jihaan ahayn buu ujeestay weeyaan waxaa kaloo uu kuba fasiraya inay luqada intooda badan yidhaaheen almushixu alxadiru wاljaadu fi lamri almushix waa ruuxa digtoono markaa markaa la yidhaaho acrada waashaaxa xadira mina ujeedadu waa icraabkiisan iyo xaaladiiba si waxa ruuxu kaba digtoon iyadii iskaba ilaalinayo kale ayuu noqday bal taas oo wuxuu leeyahay almuqbil iyo alharib iyo almuqbil ka almaanic lima waraa dahr intaba ashaaxa waa la yidhaha halkana way wada ixtimaalaysaa walam yadkur abu quraybin isagoo abu qurayb riwaayadiisa abubakr bn abi shayba iyo abu qurayb waa labadaba waa raggii uu muslim aad u badsaday axaadiistooda horena tirada uu kaba wariya aan usoo sheegnay abubakarna waa ninka ugu badanba sheekhadiiso dee kun iyo dhowr boqol ama shan boqol way dhaafsan yihinba meelood intuu kuba yimaadaa kitaabkan haddaba abu qurayb laakiin maxamed ibn alcala isaguba boqolaal meelood kitaabkeena kagaba sugan oo muslim wax ka warinayo kaanamaa intaa muu odhan oo xataa danana anahu yanduru ilayha e kaanamaa baanu isagu odhana xataa dana ilaa noo malaynay inuu eegayaba wa qaala waxaanu yihi abu qurayb riwaayadiisa xadaana acmashu xadaana abu mucaawiyata xadaana acmashu halkay halkaa hore kaba ahayd xadaana abu mucaawiyata can acmash ayuu halka dambena xadaana yihi waxadaana maxamed ibn musana bnu bashaari qaala waxa yidhaha labada maxamed xadaثna mحamed بن jaعفari qaala xadaثna شhucbaة an camr bn mura maanta acmash baa meeshii ka baxay shucba yimi shucba isaga waa atbaacu taabiciintii o dee acmash isaga waa ka wen yahay shucbe can khaysamata can cadiy bni xaatimi can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam anahu dakara الnaara fatacawada minha ilah buu ka magan galay wa ashaaxa biwajhi ثalaaثa miraari uma qaala itaqu naara naar ka gaashaanta walow bishiqi tmrati fain lam tajidu fabikalimaةi طayiba xdثna محamed بن msنى الcnزي qال أخbarana محamed بن jaعفri qال xadثna شhuعbaة عan cwn بn abi جuxayfata عan الmنdir بn jarيiri عan abihi qal anahu qaal kale xadiثku waa yar dheriya lakin waan laqbeyn doona waa xadiث dee kolley intiina badanaa soo aragteen oo xataa sida un baabu riyad الصاalixiin nawowi isagoo bal luqa ahaanna kuma soo fasiray halkaas waxyaalaha u halkan sharaxa ku odhanaya matiga riyaadka kuba yihi lakin xagga sanadka horta waa jarir بn cabdالlahi صaxaabiga warinaya mndir ibnu jarir waa inankiisi waana nin taabici oo iqae lakin kitaabka kuma badno ee jarir marar kala duwan baan soo aragnay imika inoogu horeysa caawa inoogu horeysa kolle xadiidkan dariiq labaadna waa leeya uu soo celiyey una xadiidkan keliya muslim isaga kuba leeyey cawn ibn abi juxayfana waa nin taabici ona abihi waa saxaabigii jariirka abi juxayfa asuwai wahb ibnu cabdillaahi weye qaala markaa jarir ba wuxuu yihi kuna cinda rasuuli llahi salى اlahu alayه wasalam rasuulka ilahi agtiisaanu kuba sugnayn fi sadri nahaari maalin gelinkeeda hore waa iyadoo gelin hore a duhr baa dhawaaye qaala wuxu uhi fajaahu waxa uu yimi qowmun qowm baa yimi xufaatun kabala curaatun qaaqaawan oo mujtaabin nibaari aw ilcabaa'i macnaha waa nimaarna jamcu namirati namirana hore waan usoo aragnay alcabaana jamcu caba'atin ama cabaayatin oo dee kolkol culimadeedu mustabaha ku laqbeeyana waa adigu mare la huwanayay uun weeyaan oo waa dad bay aradnaa bay ahaayeen oo waa kaa marka horeba curaatune marooyinkan jamcu namira haddaan idhaahno mala dee yar barbaryaba ilahayd oo saasay namiro yidhaaheen waa tan ay dadka caraabti ay iskaba xidhanayeen mujtabi niracna laabisiha waa waxay xidhnaayeen oy huwanaayeen iyagoo dee mala halkan intan san intay uhuwadeen ay waa maro dildilaacsan madaxood iyo ama intaa kuba toosnayd ay dilaaciyeen siay barhkood kaba cabiraan oo kolley naawina kalaan bu ku lahaa riyaadka si aan sheegayo oo de samud aladina jaabu sakra bilwad aljaab waa goyn oo kale oo qad kharaquuha biru-uusihim o mala de intay dusha samun maradii waaba qaaweyne wax kale may gaadhayna si ay uhoodaan mala cawradoodii hoosna yar qabisay intan madaxii isan ay u yar dalooliyen adigu waa maro un bay xidhnaayeen ay huwanaayeen oo kolley taas iyaduba wax weyn ay utaraysay umuuq markaa aanay jirin mutaqalidii suyufi seefahoodina luqunta gashaday oo seefay wateen oo de waa dadka dad reer miyana way ahaayeen seefihii bay luqunta ama de garabkii ama si ayay uga laalaadayba seefahoodina way siteen caamatu min mudara intooda badan reer mudar bay ahayd bal kulum bash waa idraab idraab ibdaaliyana weeye markii hore intoodii badnayd bu may cid kaleba kumay jirine dhammaantood min mudara reer mudar bay ahayn qurayshna iyo de kinaana iyo dadkaasi ama qabail badani waa mudar ayaa carabi in badan oo kaba midi ama qabaaishooda dee qeyb badan ma waxaan dee rabiico ahayn ba reerkii kale laba sinaayo iyo dee qaxdaaniinta iyo madeedaan ahayn fatamacara wajhu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wejigiisii baa isbedelay waa xaalad oodan iyo buqsiga iyo dhibta ay ku sugayeen markuu arkay ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wejigiisiiba uu doorsoomay taayar waa limaakii liajrigii ra-a uu arkay bihim iyaga oo min alfaaqati baahi ah fadakala aqalkiibuu galay uma kharaja uu soo baxay wakti salaadna way joogtaa salaadii duhur baa gaadho fa amara wuxuu amray bilaalan faadana waaqaama uu aadaamay waanu aqiimay sidra nahaar bay heda waa salaadii duhur bal riwaaya ay noo soo socota fasallaa dadkii buu tukiyey uma khadaba uu khudbeeyo faqaala wuxuu ihi ya ayuha الناaس اتقوا ربكم الdي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر آية iن الlaha kاna عليكم رقيبa aيadaas buu aqriyey معنaana ay tahay dee dadkii buu xusuusinaya inay dadkaa walaala ah ilaahay سubحaanaه وataعaalى naftaa keliya kaba wada abuuray ay yihiin oo taasi ay keenayso markaa inay isu ixsaan falaan oo dee xaq weyn ay iskuba leeyihiin oo xaqii walaalnimada ah taas ayay aayaddat u aqriyaba ay ahaydbe waxaa kalu aqriyay way walaayata aayadii alati fi lxashri itaqu llaha waltandur nafsu ma qadamat ligad oo tana dee waa dadka inay waxla baxaan oo naftu bal ha ufiirsato ha eegto waxa ay beri iyo qiyaamo iyo dee aakhira ay iskaga sii horreysiinayso wtaqu llah aayaddaasna u aqriyay markaasaa rasuulka ilaahay muxuu yihi taصadaqa rajulu min dinaarihi min dirhamihi min hawbihi min saaci burihi min saaci tamri xataa qaala walaw bishiqi tamratin تصدqa waa ficil maadi lakiin halkan waxay leeyihiin waa dee macno amar weeye amarkuna de waa iyadoo ficil mudaaric intan ubedelo laamtii laamul amarna gelino uno waa iyadu walow jumladu khabariye ay tahy lakiin amar baa loogaba jeedaa dalab bay faa'iideynaysaayoo tasadqa liyo tasadq ha sadaqaysto ayaa macnu markay ha sadaqaysto rajulu nin ha sadaqaysto min dinaari waa dinaarkiisa oo dee jinsi baa looga jeedaaye oo wixii hadduu dahab haysay dahabkiisa wax kala baxo dinaarku dahab buu ahaa min dirhamin intan ka dambaysana imaka caadifkii baa xadfan waana si ibnu malik uu xadiidkani muslim baa kuma sugay oo bukhaari kuma sugna e laakiin meel kaleo libaas ba ahayd oo san oo kale ay u timi bukhaari markuu qabanayay waayo ibnu malik wuxuu leeyahay kitaab way madbiceeyeen shawaahida tawdic kitaab uu kuba magacaabay buu leeyaho meelaha ishkaalaadka iyo meelaha dee adigu u baahan bal markaa ishkaal ama icraabteedu ay mushkil tahay uu kaga hadlo adigu isagoo jins ladiifa ama dee kitaab ayay hortan soo haystaa dee adigu aadna uma sii taxqiiqsano jaldina adagna ma laho waa iska dhexdhexaad oo intan taysulmusalaxiy intaasu legaya ayuu leeyahay oo alifayo bukhaari uun mushkilaadkiisi iyo de baltaa icraab ahaan iyo idaax ahaan iyo baltaa ay ahayd kolley markaa taas bay ahayd ibn maliga naxwada ama alifyada le ayaa leh kolleyna waxaan filayaa nuskadii dee shahiirkayda yununiye markii la dabdinayo dee majlisku joogaybo waa dadkii dabdigaba wax kaba qaab qaatay ama meelaha loola laamayo markan baanu kitaabka alifay rajulun min dinari marka wuxuu ku tagaa in caadifkii uu xadfan yahay walow de ibnulqayim kitaabkiisa badaayiculfawaid taas aad moodo inuu yar diidan yahay tasadqa taasaan ku soconaynaa waana arrin daahiro wuxuu soo qaataa asarkaa kale bukhaari kuma sugan oo sidan oo kale markaasuu halkana soo qaadaaye tasadqa rajulu ay liyatasadq ha sadaqayste rajulu rajul min dinaari wa min dirhamile dirhamkiisa wax kamidana ha sadaqaysto min thawbi wa min thawbi maradiisa wax kaba midoo dee ujeedadu kii dinaar haystay dinaarkii wax kala baxo kii daraahim haystay daraahimta wax kala baxo kii dhar haystay dharkiisii wax kalaba baxo min saaci buri wa min saaci buri saaciisii qamadig ah wax iyaduna waxa kalaba baxo min saaci tamri saaciisii timirta wa min saaci tamri intaba caadifkii baan qadaranaynaayo way isku cadfan yihin iyadoo caadifka ama xarafkii caadifka meesha kaba maqan yahay wa min saaci tamri saaciisa timirta xataa qaala ilaa u yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh walow bishiqi tamratin waxa uu la baxaya xabad timira jeexeedba haba noqdo qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka waa jariir baa odhanaya waana wakti dambe o de way jariir sanadii tobnaad ee hijrada islaamkiisu ayo waa wakti dambe rasuulka ilaahi xayaatadiisaba awaakhirteedii ah waktiga uu yimi baa sanadii tobnaad ba ahayd jariir uu soo islaamay fajaءa rajulu nin baa la yimi min ayaa yimi min alansaari ansaar kaba mida bisurati kiish buu laba yimi suro oo waxaa dee waaa kolley waa lacag ba waxa kuma jirtay kaadad ay u dhawaatay kafuhu kafkiis waa baabacadii ah kafkan uu kuma siday tacjiizu canha inay ka cajiso ujeedadu way buuxday waa cuslaa dee markaasa waxay uga dhaweydba inuu qaadiba kara waayo kaba caajiso bal waa kan idraab buu laba yimi bal qad cajazad waaba dee dirqi buu kuma sideeyo way ka caajistay oo u kari laha inuu qaado macnaan ansaara xoole aada u badan laba yimi surada halkan inooguma sugno suradu maxay ahayd tahay iyo taase waxaan kuma fasiraynaa xadiidku maruu akhirka kitaabka yimaado ayay dee inay daraahim ahayd ayay kuma timi oo de kolley baan garanay wakti hore oo sagaal iyo sideetanki baan filaya noo dir raba joogaa xadiidka la weydiyo suradani maxay ahayd oo waxaa marka jabuuti tago ayaa soo eegi doonaa marka de intii i suurto gelaysay marka la eego dalil faalixiin iyo nusrat lmutaqiniinta waxa bal intan dhaafsan oo kale markaas may dhigan oo xataa markii dambe ayaa de waraaqdian celiyayba waxay ahayd ba laftigu de mahayo weli wax kale lakin de kitaabka naftiisa akhirkiisa kusugan tahay iyadoo de mar damban inay daraahim waxaan ahaydba haddaba oo suro daraahim ayd lacag bay ahayd waa lacag badan markaas oo dee markaa culayska intaa leekayd ahayd buu laba yimi qaala uma tataabaca annaasu dadkii ayaa dee ta iska daba tego ninkii waxaan ugu bilaabay dadkii baa iska daba yimi o wa isku raacraaceen nima wuxuu karayo laba yimi xataa ra-ayta ilaan arkay kawmayni laba uud ama laba goobood oo min dacaamin waa koomku waa wax urursan oo cuntadii baa meeshii sidii loo dhigayay de istuushay oo ay noqotay subro oo kale dharkiina sidii halkan loogu tuulayo istuulo de isaguna wax fara badan ba oo de markaa ayaa meeshii ku ururayba oo ama lagu soo ururiyey ayaan arkay bu ihi xataa ra-aytu ilaan arkay markii hore rasuulka ilahi wejigiisu waa kan bedelmay isagoo xaaladoodan kaba xun weja rasuul ilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wejigiisii oo yatahallalu iftiimayo nuurayo farxad uu kuma farxay arrinkan iyo dee seen dadku ay yeeleen iyo faaltaas isagoo la nuurayo wejigiisu la iftiimaya ayaaban arkay buri kaanahu su mudhabatun qad ay yahay dee markaa fido oo dahab markaa malaa dee biyihii iyo wax la mariyo ujeedadu wejigiisoo dhalaalayo mudhabadu bal siday kuma dabdiyeen dabdigan imika ay raajax yeelaan iyo khaasatan uu qaadiciyaadiyo ay raajax yeelaan waa dee fido mudahaba ama dee dahab la mariyey oo waaba marka hore dee fiday ahayde laakiin waxaa lagu daleeyey oo la mariyo laguma rijeeyey dahab oo markaasay dee waa xagga istinaarada iyo dhalaalka ay dhalaalayso ayaa wejigiisu taas oo kale ayuu noqday bal tani waa dabdi dabdi labaad oo ay sheegaane waa jirtaa mudunatun labadaba ma sigana riyaadkana u kuba dhigtaa lakin halkan qaadiciyaad buu kaba soo naqlinayaa inay taa tasxiif kuba tiriyeen walow saaxib ljamci bayna صaxiixayn oo xumaydi taa hore inta kale uu ku gaabsaday mudhuna haddii la yidhahna mudhun waa weelkan subaga laguma shugto dee weelkii subaguna isaga naftiisu de waa kanoo markaa dalaalkaa waa leeyahay oo mudhunkaas baaba la yidhaahaa waxaa kaloo mudhunada yidhaaheenba waa de ama meel nuqro ah ama godaba ama go-an oo ama dhagax dhexdii oo dee buuraha iyo biyu ay galaan oo kaleo iyaduna waxaa loo wadaa un istinaare laakiin qaadiciyaad iyo kitaabkiisa mashaariq wuxuu ku tirinayaa inay taasi tasxiif tahay mudhunana dee kolley ismu midhana ayaa qiyaasku ahaan lahaye lakin alfaado ee ay tiriyaan oo shadla muduqu wamascudun wamudhunatun si ibnu malik balaamiyihiisa u kuba lahaa waa dee shaad ahaanune mudhunadu markaa waa weelkan subaga laguma shubay lakin bal waxaan leenahay qaadiciyaad iyo waxay leeyihin laftigu waa tasxiif iyo saa lagu dabdiyo qolayna kuma dabdiyeen ee waa mudhabatun faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi ba wuxuu yihi man sana fi islaami sunata xasana falahu ajruha ajrigeedii buu leeyay o manaa dariiqo fiican oo wanaagsan buu dadkii uhorseeday oo xaggii sharciga kuba fiican ajrigii taas waa leeya horta waa ficilkiisa ajrigii buu leeyahay wa ajru man camila biha bacda sunaha ciddii kuba camal fashay isaga dabadiina ajrigooda oo kaluu leeyahn isagaa wixii uhorkacay oo uhorseeday eh min gayri an yanqusa isagoo nuqsaaminoo min ujuurihim dadkii kale isaga kaga daydee kuba raacay ajriyadoodii shayo ficilka naqasa laazim iyo mutacadiba uu noqdaa halkan waa laazim weeyo yanqusa isagoo nuqsaamin dee naqasahu uu nuqsaamiyey waa caadi waa mutacadi kolkol baa laba mafcuul qaataaye laakin waxa weeye maka halkan waa laazimkao min gayri an yanqusa isagoo nuqsaamin oo shay un shay min ujuurihim ujuurtooda ka mid oo iyagana ajrigoodii ilaahay uu u dhammaynayaaye iyaguna ajrigoodii waxaan ay sameeyeen bay ku leeyihin isaguna ajri samayntii iyo dayashada lagaga daydu dadkan waxaan uhorseeday ayuu ajrigoodii mid lamida yeelanaya waman sana ruuxa jideeye fi lislaami sunatan saya dariiqa xun buu dadkii uhorseeday oo uu jideeyey kana caleyhi wisruha wisru man camila biha min bacdi min gayri an yanqusa min awsaarihim shayun waa sida laqbadii hore un وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna abu usamة وxadثna عubayd للh بن mعاad بن cmbrي qال xadثna abي qال جamيعا xadثna شhuعbته waa mعاad iبن mعاad iyo abu usama حmاd iبن usama ayuu leeyahy qaala labadaasi waxay dhahan جamيعا xalayn iyagoo dhan xadثna شhuعbة xadثnي cwn بن abي جuxayfةa qala samعtu الmنdir بنa jarيri waa ti aan lahayn waa xadiidkii hore unoo soo noqday maha xadiid labaad maaha kaa keliyu kuleeyahy kitaabka عan abihi qala kuna cinda rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam sadra nahaari maalin gelinkeedii hore aan rasuulka ilaahi la fadhinay bimili xadiidi ibni jacfarin gudar xadiidkiisii oo kale wa fi xadiidi ibni mucaadin min aziyadati waxaa kuma sugnayd qaala uma sala duhra salaada duhr bay ahayd uu tukado uma khadaba xadaثnي cubayd للh بن cmr الqwariiriي وabu kamil mحamed بn cabdالmلك الأmawiي qalu xadaثna abu cawanaةa عan cabdالmلك بn cmayri عan الmنdir بn jarيri عan abihi qala kuntu jaliسa عinda النabiyi slى الlه عalيه وsلم faataahu qwm mجtى bالنimaar وsaaqa الxadيiثa bqisati xadiidkii buu kaxeeyey isagoo qisadiisii oo dhan wata wa fiihi waxaa kuma sugnaa fasala duhra uma sacida wuxuu fuulay mimbaran sagiira mimbar yar faxamid allah waathnaa calayh uma qaala ama bacdu faina allaha anzla fi kitaabi ya ayuha الnaasu itaquu rabakum alaayata وxadثnي زhayr بن xرb qال xadثna jrيr عan الأعmشh عan muسى بن cabdاللahi بن يزيd وabi الضحى isaga abi cabdاللahi بن يزيd الkhadmi waa صaxaabiba waa taabici isagu lakin waa xadiidkan bu isna kuleeyahy mslim ama abuضحى mslim بن صlayxin badan baan soo aragnay waana de inoo soo noqnoqon doonaa عan cabdالرحمن بن hilaal بن الcabsiy عan jrيr بن cabdاللahi qاl jaء ناas min الأعrاab ilى rasuuli الlahi slى الlه عalيه وsلم عalayhim الصuf waana qoladii hore un ee namirada baasuuf ba ahayd ama cabahan fara-a wuxuu arkay su-a xaali maxaaladooda xun qad asaabatum iyadoo asiibtay maxaalay asiibtay xaajat baahi fadakara bimacna xadiiثihim wallah subحana وa taعalى aعlam